barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka ka mida geeska afrika iyo caalamka o dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com
duhur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysaay jimco wanaagsan baanu idin leenahay waa saddexda bisha ogost sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka waxaa ka mid ah
culturtan iyo dhaqanka baadiyuhu aad buu wanaagsan yahay oo waxaa jiray dadka markay reer miiga yihiin waxyaalo ay diinteennu marka aysan ogolayn bay dadkeennu iyagoo aan diintaba gaarinba horta dhaqanku ka celin jiray example oo kale qof baa dhibaato oo kale ku imaanaysa oo kale qofka in la caawiyo diinta qof walana is caawiyo laakiin dhaqankeenuna wuxuu sheegayaa qofka dhibku timaada in la caawiyo sadda qofku markuu aroos wax kaala la dhaha la bixiya baadiyahaas ma moogid kaasi wuxuu ahaa maxamed axmed oo ah wiil dhallinyaro hal abuur ah oo ku nool magaalada nairobi waxaanu ka warramayaa muhiimadda uu leeyahay dhaqanka soomaaliga iyo dhallinyarada haatan sida ay uga warla-yihiin barnaamijka sooyaalka dhaqanka ayaa ku dhagaysan doontaa kaalmihii heesaha ayaan ka marnayn inta uu barnaamijka socdo waxaan idin haynaa
adiga istayda adaa tagayo hogaaminayo hurdada adiga isoo hormaro
sidoo kale ciyaarihii iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa marka horese warkii dunida natiijada ay soo saareen guddiga doorashooyinka zimbabwe ayaa sheegaya in emerson mangagnawa oo ah madaxweynihii hayey xilka dalka zimbabwe uu ku guulaystay doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka qabsoontay maalintii isniintii managagwa ayaa helay in ka badan boqolkiiba konton tirada codadkii la dhiibtay tiradaasi oo uu ku soo xigo hogaamiyaha mucaaradka nansal jamisa oo isagu helay tiro intaasi ka yar natiijada rasmiga ah ayay jimcahan maanta ku dhawaaqeen guddiga doorashooyinku maalmihii lasoo dhaafayna waxaa dalkaasi ka socday rabshado ka taagan cidda ku guulaysatay doorashada iyadoo dadka qaarna ay walaac badan ka qabeen in doorashadaasi lagu shubtay
hogaamiyaha amnaanka qaranka ee maraykanka ayaa waxay kulan kheyral caadi ah ay isugu yimaadeen qolka la ysaga warqaato aqalka cad khamiistii kuwaas oo ka arrinsaday walaaca ku aadan dadaalada ruushka iyo kooxo kale ay ku doonayaan inay faragelin ku sameeyaan doorashooyinka maraykanka ee soo socda waxaanu aragnaa mar kasta fariimo cad ee ololaha ruushka uu ku doonayo in lagu wiqo oo lagu kala qaybiyo maraykanka ayuu yiri agaasimaha ammaanka qaranka dan cots waxa uu cots sheegay in ruushka uusan ahayn waddanka keliya isku dayaya inuu faragelin siyaasadeed ku sameeyo arrimaha gudaha ee maraykanka cots waxa uu intaasi ku daray in madaxweyne trump uu amray inay ka shaqeeyaan islaamar ahaantaasina mudnaanta koowaad siiyaan sidii loo xaqiijin lahaa hanaanka doorashooyinka doorashooyinka ayaa la filayaa in ay dhacaan bisha novembar ee soo socota
duhur wanaagsan iyo jimco barkhadeed ayaanu dhegaystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaad kasta maanta oo kalea ka dhagaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a waxaa toddobaadkan magaalada nairobi noogu soo diyaariyey wariyahayaga khadar maxamuud xareed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka sooyaalka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi waxaynu barnaamijka ku falaqeyn doonaa dhallinyarada hal abuurada ee miyiga ku dhashay iyo sidoo kale kuwa magaalada ku dhashay waxaynu falaqeyn doonaa fikirka ay dhallinyarada magaaladu ay ka haystaan dhaqanka waxaana marti iigu ah xanad duraan muuse iyo maxamed axmed mataan oo ka mid ah dhallinyarada hal abuurada dhanka dhaqanka ah ee xaafadda isli ee magaalada nairobi marka hore kusoo dhawaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee laanta afka soomaaliga v o a bismillaah magacayga waxaa la yihahda xana duraan muuse abwaan ahaan waxaa la yaqaanaa coriye abu coriya la yaqaanaa abwaan weyn oo caana meehi laakiin nin dhallinyaro dee hal abuur ah maansooyin badan oo gabayo badan sameeyeyba ah xanad nin aada u dayarna waa tahay dhaqanka soomaalida iyo halkaad kala soo jaan qaaday haddii aad fas- eh, tafaasiil yarna kasiis walaahi dhaqanka soomaalida horta een, qofku wuxuuba la jaan qaadaa markuu inta dhashto oo oo hooyo iyo aabba kala garto magacood aabba iyo hooyo uu ku dhawaaqi karo buu halkaas horta qofka dhaqanka la bilaaba Een, laakiin dhaqanku wuu weyn yahay markii la dhaho ha laga hadlo ama dhaqan markii ereyga ah la dhaho dee waxyaalo badan buu noqon karaa laakiin anigu markii aan miyi baan ku dhashtay reer miyi baan ahaa hooyada iyo aabbahay reer miyi bay ahaan jireen Een, inkastoo dabcan dee markii dambe magaalada la galay anigana hadda magaaladaba aan galaybo Een, marka miyi baan ku dhashtay waxyaalo badan baan dabcan dee dhaqankii hore miyiga aan ka aan dabcan aan kala qabsaday marka hanadow maxaa ka xasuusataa maadaama miyi aad ku dhalatay kuna soo kortay inta badanna dhaqanka soomaalida la sheego inuu aada ugu dambeeyo dhanka miyiga maxaa ka xasuusataa dhaqankii oo lagugu soo barbaariyey walahi waxyaalo badan baan ka xasuustaa waxaan ka xasuustaa markaan dee intaan macawista gaabsado oo halkaa kore geysto lowga korkiisa aan geysto toore yaroo dhuumanna xirto dee caag ma- markaas hay- haynsaab loo yaqaanana aan dee garabka surto E, birana ii suran yahay dee markaas baan baxaan- waxyaalahaasaan ka xasuustaa dee aad u jeclahay oo weliba so- xataa waxaa jirtay gabay aan ka sameeyey oo hidahiya dhaqanka maanso gabay lama dhihi karo Een, oo oo macnaha ugu magac daray hashiya qurbacaan u heelanahe macnaha dabcan waa hashi iyo qurbicii dee aan raaci jiray geelaad soo raaci jirtay geel baan soo raaci jiray ari baan soo raacay Een, dameero xataa cidanadu way lahayd inkastoo lo aanaa lahayn baraar waan raacay dabcan wa- baraar waxaa loo yaqaanaa idaha ilmaha ay dhalaan baa loo yaqaanaa marka waxyaalo badan baa soo raaca marka geela oo kaleeto marka dhallinyarada miyiga ku barbaaray markay raacayaan oo kale maxaa caqabada ah walaahi dabcan abaqadabada aad badan baa jiro miyiga oo kale markaad joogtid bahal waxaa jiro een, laga cabsado oo ama ama waraabe ha noqdo ama libaax ha noqdo inkastoo de anigu markaan soo gaarayba libaax usan jirin oo hadda hadda miyiga badanaa libaax aan laga helin meel meel ma ahane Een, waraabaa jiro weer baa jiro dawacaa jirto ilmaha yararka ay ka cabsadaan Een, marka ninku dhalinyaro markuu ilmuhu markay yihiin dee waxaan xasuustaa anoo dee ariga markii uu soo dido dawaca geeska ay kasoo gasho intaan dee ka celin lahaa dee ilmo yarna waa ahaa moogta intaan ka celin lahaa dee anoo ariga kasoo hormaro dee kasoo horcarara oo dee xaafadii inta kusoo ordo Een, dee qofka xaafadda markaa joogo weyn dee ariga inta dawacada u dabamara dawacada u ceyriyo waxaan xasuustaa
maansada aad ka samaysay dib inoo xasuusi walaahi maamsada aan ka sameeyey waxaan u bixiyey hashiyo qurbacaan u helanahay waxaan maamsada waxaan saaray eh, laxan baan saaray laakiin ayadoo caadi ah haddaan aqriyo een, waxaan idhi een, heeladu marna waa habow marna waa hiigsiga nafta ood hiddaha ku hagto haddaan haysanana hagaagayne hidiyo dhaqankan ku howlanahoo markaan hurdo waan u heesaayo markaan hadla baan ku hirtaayo hashiyo qurbacaan u helanahe hablaha dhaqankii sidii u hayo miyiga ku haro horweyn geela oo habeedda leh iyo ida hor- idaha hormadow horjoog u aho u heesaayo haddana hab wanaag naftood u huro hanaankaas leh baan u heesaayo hashiyo qurbacaan u helanahe heeladu marna waa halkan waa kusoo laabanaysaa markaan oga kusoo gudbo waxaan idhi, hooyadu hooyada har qabow hurdaba ka hadho har iyo marna aan hooyaad ladino halyey wiila oo hormuud noqdo oo dhallaanka habtaan u heesaayo hashiya qurbacan u helanahe dad yahow hidihiiyo heeladu waa hubaal inay nah- nah- nahagaan had iyo jeerna aan hareer marna oon hog baas ku ridnee midahaas hadda way nahoojisayo haweenkeennibay haweenkeennibay maryaha ka hiftee haldoornimada halkaasna dhigtee Eh, marka halkaas maxaa maansadan marka ma waxaad hashi baad ku tabaysaayoo aad raaci jirtay baad ku xasuusanaysaa dabcan maansada haddii aanba falanqeeyo maansada marka hore waxaan ku sheegay waxaa idhi heeladu marna waa hawo marna waa hid- marna waa hiigsiga nafta oo hiddaha ku hagtaa idhi dabcan waxaan ujeedaa heeladu dee sidii ay ahaan jirtay haddaan u isticmaalayno dee waa waa macnaha waa wax wanaagsan oo hiddaha aad ku hagayso oo dee dabcan waxaa jirto qofku markuu qaldan yahay badanaa d- dhaqankii hore qofku markuu qaldan yahay suugaan baa wax loogu sheegi jira oo waxaa la dhihi jiray hebelow een, waa qaldanta iyadoo sarbeeb ah baa loogu sheegi jira marka taas markii la sheegayo waa hiduhu waa wanaagsan yahay waxaa kaloo jirto een, waxa marka aan leeyahay hashiyo qurbaca u heelanahay dee hashiyo qurbacu qurbacu waa ilmaha yarka hasho ay dhasho baa la dhaha dabcan qofkii aan garanayn Een, dabcan dee dadka miyiga ku dhashtay maahane waa mi- ma- magaalada ku dhashay maahan, miyiga waa garanayaan marka hashii qurbaca u helana markaan leeyahayna dee waa taas baan ujeedaa ma garat waayahay waayahay waan kugu soo noqon doonaa markana waxaan siinayaa saaxiibka kale ee barnaamijka sooyaalka nagala qaybgelaya gaar ahaana dhallinyarada hal abuurada ah ee ku dhashay iyaguna magaalada marka hore magacaaga waa mahadsan tahay magacaygu waa maxamed axmed mataan baan ku magac dheerahay hal abuur sameeya maansooyinka iyo gabayada soomaaliyeed baan ahay ku dabadeeda awaanadii hore dabcan fankii soomaalida iyo dhaqankii ayuu ka mid yahay waxyaabahaad samaysay haha dhaqanka fanka marka la leeyahay dhanka heesaha unbaa u badanaa lagu tiriya marka anu waxaan sameeya waxaa kamid a waa hal abuurnimadii sida dee gabayadii iyo waa
maxaa kaaga baxay eh, hanad oo ka hadlayay dhaqankii baadiyihii uu kusoo barbaaray iyo maxaa ka aaminsan tahay warjirtaniyo dhaqanka baadiyuhu aad buu u wanaagsan yahay oo waxaa jiray een, dadka reer- markay reer miyiga yihiin waxyaalo ay diinteennu marka ay wax ay dee aysan ogoleyn bay dadkeennu iyagoo aan diintaba gaarinba horta dhaqanku dhaqankuu ka celin jiray fahanta iyo macnaha example oo kale qof baa dhibaato oo kale ku imaanaysa oo kale qofka in la caawiyo diintu qof wala in las caawiyo laakiin dhaqankeennuna wuxuu sheegayaa qofka dhib ku timaada in la caawiyo sadda qofku markuu aroos wax kaala la dhaha la bixiya baadiyaha soo maogid taas oo kale waa sadaqo oo kale maanta waana dhaqankeena ay ku jidhaa maanta marka dhaqankeenu kolley waagi hore si fiican buu dee hadda wax u- u u wanaagsanayo dee inkastoo hadda badanaa uu salguuro dhalinyartii iyo dee innagii aan xumaynay laakiin waxoogaa hadda baadiyaha uu ku dameeya aad buu u dameeya isleeyahay marka eh, hanad oo kale eh, maansooyinka uu sameeyey wuxuu diiradda ku saarayay geelii iyo xoolihii eh, soomaalida oo inta badan dhaqanka mu- qeybo muhiima kaga jira maansooyin ma jiraan adi aa samaysay ini waa jiraan maansooyin aan sameeyey oo dhaqanka aan kaga hadlayo maxaad diiradda ku saartaa inta badan horta nin maansooyinka aan sameeyo waxaan diiradda ku saaraa bulshada Een, waxaa la yidhi bulshadu horta dad dadku inaad dadka macnaha wax u tusto baa waxay ka horta dhaqanka waa loo imaan doonaa laakiin marka hore dadkii khaldanaa bal ansaxno markaasaa dhaqanka loo imaan doonaa oo dee dhaqanka lagama maarmo Een, laakiin hadda waxaan maansooyinka aan sameeyo waxyaalaha aan ku taabto waxaa kamid a inaan dadka ku wacyigeliyo oo dee bal wanaagii sidaan u arko intii garaadkayga ah fahant? sidaan wanaag u arko inaan ku tilmaamo oo dhaho sidaas bal wey wanaag wey bulshooy baan sida awaanadii hore ay samayn jireen oo ka tixraacay iyaga kaga dabadayaday xadraawi oo kale awaanadii hore iyo shuba iyo mid ka mid a maansooyinka ama dhaqanka waxyaabaha aad ku eegeyso maansada hilin een, bulshada soomaaliyeed ayaan kula hadlayay waxaana kagala hadlayay een, soomaalideena hadeer dhalita dadkeena hadda jooga dhibaato markay nagu dhacdo wax- wax- wanaag cashar kama barano oo dhibaatadii maanta nagu dhacday berrina nagu dhacda Fahant? maantay abaar baa nagu soo dhacday biyo la-aan baa dhacday roob badan baa da-ay biyihii iyo wixii cidna keedsan mayso lix bilood ama dhowr bilood kabacdina isla sidii baan ku noqonayna mana cashar kama baranayno wixii kama sii kama sii tirtoonaanayno marka maanta ay- ee, waxaa jidhay aan dadka ugu tilmaamayo bal cashar dunida aan ka barano wax wax kasta oo kusoo mara aan cashar aan ka barano Een, maansada waxaan la dhahaa hilin haddaan kuu bilaabo Een, waxaan sameeyey labadii kun iyo toddobiyi tobankii sanadkii lasoo dhaafay hadeer baan sameeyey waxay ku bilaabanaysaa waxay ku bilaabanaysaa dad iyo hooyaalo gabay inaan hootada daroo guul iyo kugu tuso hagaag ma daynaayee balhoo midaan howl badan u maray wax badan hobol kuugu qaad afkaagii hooyo hees wax badan howraar qurxoon hadraawina kuugu gabay weersame waatuu hurdada ka doorbiday heeryadiyo ceebtaa aad huwan tihiin inuu dawadeeda helo ha yeeshee dhaaxo badan wuxuu halis iyo dhib maray ma uu helin duul warkiiyo isaga hadalkiisa wacan maqloo ka tallaaba halis shubaa kuu soo hareeye dadkaygiiyo hanashadii waatuu hilin kuugu furay habeenana kugu akhriyey halkan kuma koobi karo dhammaan ragga horumarkiiyo hamiga dheer kula rabo hiigsiga libintaada jecen anoo halkii ay mareen abwaanada hibada badan hareerka marayn balhoo jiiftadan aan soo helhelay warhooy bulsho yahay warhooy warhooy horumarkiina daya harkiibay duni tagtee kurbiya hakadkiina naca u hela noloshiina talo haddaan waayuhu ku barin inaad ka tallowdo halis adiga horay kugu dhibtiyo hogtii aad shalay dhex tiil haddaan xisku kaa wargelin hankuna kaa leexin xumo ileen ma horeysid nabar horkiisu ku daashtaa dabcan way dheer tahay adigaa sameeyey maasadan Aa, anaa sameeyey Een, nin hal abuur ah oo dhaqankii maansooyin iyo ma- arrimo kala duwan ka sameynayaa tahay dad badanna waxay aaminsan yihiin in dhallinyarada magaalada ku dhashay ay dhaqanka wax badan ka fahamsanayn sidee u aragtaa horta niyo een, taas been maaha Een, dhalinyarta magaalada jooga dhaqanka wax badan kama fahansana oo anaaba kamid ah deer dhaqanka wax badan saas ugama aqaani laakiin haddaan isku taxaluujiyo waa baran karaa dhalinta magaalada jooga maaha inaan dhahno baad magaalaan ku dhalanaya dhaqan ma baran karno dhaqanka waa la baran karaa oo dee waa inaad waa adigu waqti inaad geliso un kaliya weeye maanta aniga iyo inta la midka ana oo aan aqoon dhaqankana oo ku wada dhaliilanahay maanta waaya waan kugu soo noqon doonaa hanadow maxaa kaaga baxay ee, ee, ee, dhalinyarada hal abuurada ah ee magaalada magaalooyinka ku dhashay iyo kuwa baadiyaha ku dhashay oo adigu aa ka mid tahay maxaa is leedahay wax farqiga udhexeeya dhanka dhanka fahamka dhaqanka niyo horta aada baad umahadsan tahay Een, dabcan horta farq farqi baa udhexeeya lama dhihi karo oo dadkii de waa dad wada soomaali ah waa dad wada dhaqanka xataa haddaysan samayn oo aysan ficil ahaan u samayn dheg bay ka maqleen dheg ha ka maqlaan oo dad waaweyn oo macnaha ka sheekeynaya ha ka maqlaan ama ha u maqlaan si kale ha u maqlaan waxyaala si- qaab siyaabo badan bay uga fa- uga bogan karaan laakiin farqiga udhexeeya waxaa la dhihi karaayo keli ah dee meeshii dee anagu aan labiskanaga ugu dambeeya aan labisan jirnay go-a shaalka iyo macawsta dee meeshaan waxaan uga imidba dee dhexdii tayba inta xiratid oo dhex dhuuqsatid baa dee xoogaa jeega yarna saaratid baa dee taleefon iyo cara taleefon yaroo cadna oo shaashadda saa loo tuurtuuray inta qaadatid baa dee hore halka u soconaysaa ma garata ayadoon dee taasna aan loo fiirinayn een, badanaa ayadoon dee qofkuna muugtahay dhaqanka waxaa la yidhi bulshada aad ku nooshahay dariskaaga baa layidhi cadaan iyo madow waxaan ahayn waa ku geliyaan dabcan ma maaha soomaaliya ay ahayd
ma jiraan wax kaloo maasooyin oo dhaqanka ka hadlaya oo aad samaysay afka hooyaa jira midaan uga hadlayo haye mid waxaa jiro gabay oo gaaban Een, in- dabcan horta een, gabaygu markii laga hadlaayo wax looga hadlaayo dee wax sida intaa loogu sawiraa marka bal haddii aan taabto gabaygu waxaa idhi anoo raggii hore oo af- afku suu usoo bilowday anoo ka sheekeynaya dee hadda waxaan ba la heli karinba qof a ilaa u soo koobi kara af soomaaligii laakiin haddaan ku dhammaanta adigaba a- ba- e- bahalka a b c aqri ilaa zed baa ku geersan kartaa mugta marka alifkan ugu talagala waxaa idhi raggii alifka nagu ababshayoo talada noo ooday afti lagu adkeeyayo raggii iridyadau yeelay ereyada ujee ereyada asluubta leh raggii idabta noo jeexay a ilaa u soo koobayo buugta ku idlayay ilhaanada u diidiyo inaan wada ilownayo ilmo muxamed ee baa naga dhigiyo ubadkii soomaale maasad dabcan way dheer tahay marka waxaan gelayaa qeybta ahaa alifka asaan ugu soo koobaan gelayaa a'da alifku waa inaan ururno oon dhaqanka oognaaye ba'du bale xijaab bisinka bay baab u noqotaayo ta'no tala wanaag toosanaan bay tiir u noqotaayo ja'du jiilka soo jabaaqlehbe jamacka yeele xa'da alif waa inaad xiqdiga xarigyado goyso khibrad khayrka loo yeesha baa lagu khagooyaayo dha- da'du diinta daa'imkeenna baray bay u dow tahayoo ra'du waa inaad raasamaal reer ku dhaqataa dhanka shukaansiga ka waran dhinaca ama xodxodashada baadiyaha iyo magaalada maadaama labaduba aad soo aragtay waa su-aal aada u macaan oo arabeeba in ay weydiisid dhaqankii miyiga markii la dhaho qaabkan wax u shukaansan jirnay markaa miyiga joognay inkastoo haddee aananba saa-id ba aana ugu gaarin oo dee aana nin weyn oo shukaansi gaara aan saa-id ugu noqon laakiin markii aan xasuusto dib baan ugu laabtay anoo weyn aan dib dabcan ugu laabtay dhowr iyo toban jir shan iyo toban baan jiray dib baan ugu laabtay marka shukaansigaas anoo kasal gaarayay oo dee magaaladana intii afar sanaha joogay baan ku laabtay marka waxaa jirta qaab gabdhaha loo shukaansado miyiga oo kale habeenkii waxaad ma galabtii baa soo ballansanaysaa gabadha arigaad ku arkaysaa iyadoo ari rogaysa baad arkaysaa ama iyadoo iyadoo geel la joogto ama iyadoo rara iyo wax dee tollaysaad arkaysaa moogta waa ballansanaysaa marka habeenkiiba marka waxaad isku beegaysaa markii arigu seexdo dee xoolaha inta la maalo la seexiyo baa isku beegaysaa waa toddobada waa toddoba saaca habeennimo ama sideed saaca habeennimo waa labada habeennimo sida kale haddaan udhigo ama kowda habeennimo baa isku beegaysaa then waxaa jirto qaab loo shukaansada jira gabadha gadaal lama fariisto horey baa laga fariistaa madaxa waa toosinaysaa haddii meesha lagugu imaado dee gabadhu maalintii oo dhan rag badan bay arkaysaa dabcan aniga xataa waxyaala ugu dhacbay ka mid ahay rag badan bay soo shukaansanaysaa soo arkaysaa maalinta habeenkii ballaminaysaa marka lagu imaado waxaa la isku reebaa maanso ama gabay ama geeraar oo dee aan waxba la iskula harayn baa la isku reebayaa dee dee mid walba gabay ninku intuu hayo buu keenaya marka ninkii meesha ugu haro ugu gabayo badanoo dee ugu ad adag oo murtida iyo abwaannimada iyo dee xagga diidaha wax ka haya baa kusoo hari jiray meesha.
dhibcaa la tirinaya dhibcaa dhibcaa la kala qaadanaya hadda kahor waxaa igu dhacdaa qasiir soo koobo oo aniga igu dhacday anoon dee si fiican markii iigu horreysay bay ahayd aan gabar u dheelmado habeen waxaan gabar baan soo ballansaday anoo dee markaas magaalada inta ka tegay macaws yaroo cad oo qurux badan oo dee qaba taleefonna markaas wata saacadna ii saaran tahay baa miiga aada gabadhii baa marka waa isbaranay galabtii waa is aragnay isla habeenkii way ibalamisay maana aqoon qofa adeerkay iga weyn baa soo kaxaysa orniyo bahalkan ka cabsanayaa gabadh inaan shukaansanaa rabaa bal i raac marka wuxuu sameeyey wuu i raacay wuxuu ila tegay mi- gabadhii aan gurigan ugu tagna afar nin baa joogta gabadhii la joogta afartii nin in- sidaan hadda kuu sheegay baa sameynayeen gabay baa la isku reebayay marka anigu waxaan ku baxsan laba heesoo jacaylaan waxba gabayba ka naqaan oo markaas baday midna uu iska lahaa shay miro dacar midna uu qaaday cumar cumar dhuule baa iska lahay labadii heesoo markaan qaadan waa naga dhammaatay aniga koobka ayaa qaada dabal koobkii dabcan horta waxaa qaaday nin meesha saaxiibo aan ahay oo cumar la dhihi jiray dadka la reebaa ku jirta ba anugu darka la ku jiray laakiin si caqlaysan baa sameeyayo dee gabadhii maadaama magaalana ay ugu tabaysa xoogaa dee gabadhu moogtaa marka ay arto magaalo inaa ka timid xoogaa dee waa iska kaa dexgelinaysaa mar gabadhii baa dhegta inta wax ugu sheegay saas unbaa ku baxsaday maahane hadde boorkaaba la igu reebi laha kuwaasi waxay ahaayeen dhegeystayaal xanad duraan muuse iyo maxamed axmed mataan waxa ay ka qaybgalayeen barnaamijka sooyaalka dhaqanka tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan inooga imanayey magaalada nairobi oo uu soo diyaariyey wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed intaasi ayaanu kusoo dhaafaynaa halkaad nagala socotaan waa v o a washington haatana ciyaarihii waxa u diyaaraa nuur xasan nuur
mahadsanid zahra aan ku bilownay waxaa toddobaad kadib xirmi doona suuqa kala iibsiga ciyaartoyda yurub sidaas daraaddeedna kooxaha yurub ayaa ku dadaalaya sidii ay u heli lahaayeen laacibiin cusub islamarkaana ay isaga iibin lahaayeen kuwa aysan rabin kooxda haysata horyaalnimada yurub ee reaal madrid ayaa khamiistii ku dhawaaqday inuusan iib ahayn laacibkooda khadka dhexe ee luuka modrid guddoomiyaha kooxda reaal madrid florentino beres ayaa xalay shaaciyey in sababta keliya ee aysan ku fasaxayn kabtanka xulka korweshiya ay tahay iyadoo kooxda rabta ay bixiso milyan oo yuuro kooxda inter milan ee dalka talyaaniga ayaa aad u danaynaysa kubadqaabeeyahan waxaana maanta ay daabaceen wargeysyada talyaaniga in inter ay modrij u bandhigtay qandaraas afar sano ah oo sannadkiiba uu laacibkani qaadan doono koob iyo toban milyan iyo bar yuuro modrij ayaa noqday laacibkii ugu wanaagsanaa ciyaartooydii ka qayb gashay koobkii adduunka ee bishii hore lagu soo gebagabeeyey dalka ruushiya waxa uu xulkiisa gaarsiiyey faynaalka koobkaasi kooxda inter ay mataanaha yihiin ee milan ayaa dhanka kale xalay si rasmi ah ugu dhawaaqday inay la soo wareegtay gonzalo higwain iyo mati caldara oo ay labadaba ka soo qaadatay kooxda yuventus milan waxay higwain ku keentay milyan oo yuuro halka sannadka dambena ay bixin doonto milyan oo kale laakiin ciyaaryahan caldara oo difaaca dhexe ka ciyaara ayay yuventus milan kaga bedelatay leonardo banuji oo dib ugu laabtay yuve banuuji oo ah koob iyo soddon jir ayaa hal xil ciyaareed la joogay milan kadib markii ay sannadkii hore kaga soo iibsatay yuventus labaiyo afartan milyan oo yuuro kooxda yuva ayaa barteeda twitterka shalay ku daabacday hadal ah banuuji ayaa yimid kadibna xalay ayuu maray tijaabada caafimaadka dhinaca ingiriiska weeraryahanka kooxda manchester city gabriel jesus ayaa saxiixay heshiis cusub oo uu kooxda kula sii joogi doono ilaa sannadka labadakunsaddexiyolabaatanka jesus oo ah koob iyo labaatan jir ayaa kooxda city ku biiray sannadka labada kun toddoba iyo tobankii markaas oo uu kaga yimid kooxda balmiras ee dalka brazil waxa uu ka mid ahaa weeraryahanadii brazil u matalay koobkii adduunka ee sannadkan tan iyo sannadkii hore wuxuu manchester city u dhaliyey toddoba iyo toban gool isaga oo kula guulaystay horyaalka ingiriiska ee premier league sidaasi si la mid ah waxaa isna qandaraaska loo cusboonaysiiyey weeraryahanka kooxda chelsea pedro oo saxiixay heshiis sannad kale ah kow soddon jirkan u dhashay dalkii sbain ayaa ka tirsanaa chelsea tan iyo sannadkii labada kun shan iyo tobankii markaas uu kaga soo wareegay kooxda barcelona waxa uu hadda chelsea la sii joogi doonaa ilaa iyo labada kun iyo labaatanka ugu dambayntiina weeraryahanka xulka nigeria axmed muuse ayaa ka tegay kooxda leicester city ee dalka ingiriiska isaga oo ku biiraya kooxda al nasar ee dalka sacuudi carabiya bayaana ay kooxda al nasar soo saartay saakay ayay ku xaqiijisay in axmed oo ah shan iyo labaatan jir uu ku biiray kooxdaasi ka dhisan magaalada jidda muuse ayaa leicester ku biiray sannadkii labada kun lix iyo tobankii xilligaas oo ay kooxda c s k ee moscow ee dalka ruushiya ay ku iibisay lix iyo toban milyan oo bawnka ingiriiska ah hadda lama shaacin lacagta ay ku qaadatay kooxda al nasar axmed muuse ayaa ka mid ahaa xidigihii xulka nigeria uga qayb galay koobkii adduunka ee labada kun siddeed iyo tobanka waxaana uu laba gool ka dhaliyey xulka iceland intii ay socdeen ciyaarahaasi dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waa naga inta
aad buu mahadsan yahay nuur bukhaari ayaana la socodsiinayey ciyaaraha halkaad ka dhegeysanaysaanna waa v o a iyo barnaamijka duurnimo ee dhallinyarada maanta dhinacii heesaha haddii aynu jaleecno fanaanka safwaan halac ayaan idiin soo qabanaynaa
ee hablaha Ah, hablaha mid quraan anigu ka helaa hablaha mid quraan u helanaho anaan qurux baanu hawlgalayo hablaha mid quraan murtida ku habaa mid quraan murtida ku habaa hablaha mid quraan anigu ka helaa hablaha mid quraan u helanaho anaan qurux baanu hawlgalayo hablaha mid quraan murtida ku habaa mid quraan murtida ku habaa hinqadaa usoo hinqadaa hadasho markay hadasho markaan halacsado asaawa macaan hakaday esahama holladay hinqadaa wasoo hinqadaa hadasho markay hadasho markaan halacsado asaawa macaan hakaday esahama holladay mudaan u halgamay inaan ku helo mudan mudaan ku hamiyey horjooggaagii markaan ku hantiyey hannaan quruxee hawshan hawshaan ku maray haddaan kalid helay mudaan u halgamay inaan ku helo mudaan mudaan ku hamiyey horjooggaagii markaan ku hantiyey hannaan quruxee hawshan hawshaan ku maray haddaan kalid helay hanaan wacanay naftaad hanato codkaasi fanaanka safwaan halac ayaanu kusoo gabgabaynayna idaacaddayadii duhurnimo intaanu mar kala kulmayno dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
uwaney ilbaatahayo uwaney ilbaatahayo hanaan wacanay naftaad hanato hemaal badane iskaagu hirto abeendhaadey hankaa ku rabo oo xisho uwaney ilbaatahayo uwaney ilbaatahayo adiga istayda adaa aagayo hogaaminayo hurdada adiga isoo hormaro hadalkana munaan ku hadraa adiga istayda adaa aagayo hogaaminayo hurdada adiga isoo hormaro hadalkana munaan ku hadraa mudaan u halgamay inaan ku helo mudaan mudaan ku hamiyey horjooggaagii markaan ku hantiyey hannaan quruxee hawshan hawshaan ku maray haddaan kalib helay mudaan u halgamay inaan ku helo mudaan mudaan ku hamiyey horjooggaagii markaan ku hantiyey hannaan quruxee hawshan hawshaan ku maray haddaan kalib helay
muddaanu halgamay inaan ku helo muddan